maxkamadda gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ganaax lacageed oo min toddoba boqoloo dollar ah ku riday soddon iyo kow ruux oo si sharci dara a ugu kalluumeysanaya xeebaha maamulkaasi kalluumaysatadan oo kasoo jeeda wadanka yemen ayaa laga soo qabtay xeebaha u dhexeeya degmooyinka hobyo iyo xardheere sida ay maxkamaddu sheegtay dadka la qabtay ayaa ka kooban soddon iyo sagaal qof balse sideed ka mid ah ayaanan wax xukuna lagu ridi doonin maadaama lagu sheegay caruur aan qaangaarin sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay in lala wareego doontii iyo qalabkii ay wateen raggaasi ka kalluumaysanayay xeybta dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan degmooyinka hobyo iyo xardheere